isbaarooyin badan oo la dhakiyey waadayskiraase magaalada beledweyne iyo degmada mataba iyo shaqaaqooyinku dhiyantaasona la dhakiyeen ku badan soddon isbaara weliba guud ahaan intee badan la qaaday isbaarooyinka yaale duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan milasiyo diireen odayaal dhaqmeed ulmaawadiin iyo sidoo kale haween odayaalka ulmaawadiinka iyo sidoo kale haweenka deeri meeli oo isbaarooyinka yaalen iyana si wadajiranku hadal iyo arrinti qaadowka iyo sidionka suurtagali towfiiqda lawaafaji marka hore waxaan ka soo baxnay xarunta ugaasku joogo bergaan ka soo baxnay xawaadlaa ka soo baxay xawaadle wuxuu ku afarafareystay isbaarada taalla matabaan iyo beledweyne intii u dhexaysa xabad in lagu arag aniguna intaan aragna lugtaa soo marinay wixii kaloona araguna wax laga fakado waaye
annagoo saaka xawaadlaa waxaa noo yeeray ugaaska wuxuu noogu yeeray talo wuxuuna siiyey amaamiir cad wuxuu yidhi in isbaarada aan la dirigtaanaan rabaa ood soo qaadaan haddaad tihiin xawaadle amarkiisii waan qaadannay saaka waa baxnay ilaa ceelgaal iyo beledweyne intii ka dhexaytay isbaaradii tiirle waa qaadnay wixii noo dhimanna waa dhammaystiraynaa annaga dadaal dheeraad ahaan wadnaa inaan isbaarada qaadnaan rabnaa ilaa matabaan ilaa meesha la yidhaahdo beledweyne wax isbaaraha oo xawaad la leeyahay inaysan aallin ayaannu ku talagalnay waana ku talagelaysaan waxay hadda isbaara u taalla waxaan u jeedinayaa inay ka tagaan laamiga oon lagu arag oo ysan soo roogsan in laga qaado ummaddaas jidka timid laga xaalufiyo laga dhaqaajiyo ciddii macnaha waxa weeye ayadu diidda inay jidka ka tagtana waajibaadka ay leeyihiin markaas ku habboon laga qaado waxaan u sheegayaa ummadda jidka joogtow gaariga socda waddadaas ee masaafurka ah shilin aad leedahay kuma darsan jidkaas ummadda soomaaliyeed ay maraysana shilin aad leedahay yacnii kuma darsan sidaa darteed maanta waxaad joogtaa meelad yacni lagaa qaba karo wadatana ay jidka soo marto ninka gaariga watana oo nabad ku soo marane aagadahaasaan wadanaynaa tooreeyana waa xihannahay iscilqaanaan ku soconnaa dawlad kama soconno dad kalena ma soo dirin ugaaskeenna sharafta laha nagu cilaamiyey matabaan meesha aan xaduudka ka leenahay iyo meesha ceelqooxle iyo qoraxsin meeshaan xaduudka ka leenahay iyo keligii shiinaha inta ka dhexayso isbaarooyinkan weliba aabasho badan ku muujiyay baabuurleytii dadka isticmaalo waadadan iskiraasa magaalada beledweyne oo degmada matabaan ee gobolka hiiraan